adaa inahu lakariimuun waina imra'an ruux buu yidhi daamad hadday daa'imto mawaasiiqu cahdihi cahdigiisa iyo mawaasiiqdiisii waa ballanka dhaarta ku adkaysan weeyaane calaa mili haada sidan aynu ku naqaanuun hadduu ballankiisa u daa'imo inahu lakariim waa nin kariimoo maamuusleba ina inada weeyaan inada hore iyo inada dambe maxaa loo soo laba celiyey waa tuululkalaam inadii hore hadalku dheeraaday kolka waxa laga baqay inada dambe haddii laga tago in tawkiidkiiba layloobo ayaa laga baqay wa ina imra'an ruux inadii soo halkaa kuma bilaaban inahu lakariimun inaman ina lagu gebagabayn labada ina ayaa kolkaa takraara ayaa la soo celceliyey tuululkalaam baana loo soo celceliyey wa ina imra'an ruux daamad hadday daa'imto mawaasiiqu cahdihi cahdigiisa iyo mawaasiiqdiisii calaa mili haada kan oo kale hadday ku daa'imto inahu lakariim nin kariima ayuu noqonaya ahaalidka haalidkihi qastulistiicaab takraarka waxyooga loola yimaado waxa kamid a qastulistiicaab istiicaabku waa camimid camimid baad u qastaysaa in shaygan la wada camimo naxu qara'tu lkitaaba kitaabkii waan aqriyey baaban baaban baabbaab baan u aqriyey waxba kama tegi waa istiicaab waa camimid kitaabkii wax alle waxaan ka tegay ma jiro baaban baaban wa fahimtuhu cashirka waan fahmay kelimatan kelimatan kelimad kelimad baan fahmay waxafidtu darsa xarfan xarafan xaraf alla xaraf aanan xifdisanaynba kuma jiro weeyaan xarfan xaraf takraarkaasi waa maxay haddaba xarfan xaraf ama baaban baaban qastulistiicaab weeyaan alraabic ka afraad ziyaadatu tarkiib jacaylka ayaa lasii kordhinaya fi lcafwi cafiska laisjeclaysiinayo cafiska ayaa aad lagu jeclaysiinaya kolkaasaa kolba lafdi yar oo gaar ah oo kii hore kaduwan lagugu soo saaraya wa ka qawlihi tacala ilahay qowlkiisa ina min aswaajikum xaasaskiina waxaa kamid a iyo wa awlaadikum ciyaalkiina caduwan lakum wax cadow idiin ah ee faxdaruuhum ka digtoonaada cadow baa dumarka iyo raggaba aad dhashiin ba aad ka helaysiineen imise ayuu inankiisii dilay ama xaaskiisii ay dishay kolka ilahay baa dee inooga xog ogaalsan subxaanahu wa tacaala ina min aswaajikum xaasaskiina waxaa kamid a iyo wa awlaadikum ciyaalkiinaba caduwan cadow lakum idinka welibana cadow idiin ah cadow baa idin abale caduwan waa lagu nakriyeeye ma arkaysaa cadow weynoodan malaynaynin ayaa ubadkaaga iyo dumarkaagaba kaaga soo bixi kara waa cajiibe ma ma garatay haddaba haddaad cadaawadda ku ogaatid ka waran wain tacfu haddaad wain tacfu faxdaruuhum ba la yidhaha ma arkaysa horta ka digtoonaada la yidhi laakin fain ta wain tacfu haddaad iska cafidiin mar alle markaad cadaawad ku aragtiin haddaad iskaga dulqaadatiin tacfu wa tasfaxu aad iska dhaaftiin watakfiru aad iskaga dhaaftiin faina allaha ilahay gafuurun raxiim ilahay waa gafuurun raxiim la socda ilahay baa idinkana idin dhaafi aljasaau min jinsi alcamal soo aduu dumarkaa masaakiintaa umaadan dhaafin iyo ciyaalkaaga adna ilahay baa ku dhaafi aayaadkani waa cajiib haddaba tacfu iyo tasfaxu iyo takfiru mayna mukarar mayna isku wada macnuunahay ya fain tacfu haddaad iska cafidin tasfaxu haddaad iska dhaaftiin waa cafiskii un takfiru haddaad iskaga dhaaftiin waa dhaafidii un waa maxay takraarkani waa waxa weeyaan tarkiib waa ziyaadatu tarkiib waxa aad laynoo sii jeclaysiinaya cafiska waxa la yidhahdo cafisku inuu qaali yahay wax loo dhigana uuna lahayn ayuu ilahay tilmaamaya subxaanahu wa tacaala alkhaamiska shanaad ee dee takraarka loola yimaada istimaalatu lmukhaadab ninka mukhaadabkoo lasoo leexsado weeyaan liqabuuli lkhitaab si uu hadalkan aad kula hadlaysid u aqbalo mukhaadabka kolkaad isleedahay hadalkaagan toos ha u aqbalo oo qalbigiisa soo leexi dee hadalkaa lagu dheereeya waa ka qawlihi tacaala ilahay qowlkiisa oo kale wa qaala aladii aamana ya qawmi ittabicuun ahdikum sabiila arashaad ya qawmi inamaa hadihi alxayaatu dunya mataac inamaa hadihi alxayaatu dunya mataac waa ninkii cajiibka ahaa ee ma garanaysaa waa ninkii yaabka badnaa aynu garanayno waa ninkii iimaankiisa qarsanayay saw maahayn ya waa mu'minu min aali fircoon saw maahayn mu'minu min aali moxamed baa dee ka khayr badnaa ninkaa mu'minu min aali moxamed abibakar bu aha soo maahayn abibakar isagu iimaankiisa mu qarsaday markuu ninkan maxameda iska daayada qoraysh ku hayin jirin ma qarsanayna isagu u cadaynayo ninkana isagoo iimaanka qarinaya ayuu muuse difaacis lahaa labadan nin mayna kala cajiib badnaanin qur-aanka cibra idinka kordhi haddaad ninkaa iyo qisadiisa si toosa udhee udheehatiin ninkaa mu'minu min ali fircoon bal hadda qisadaa si gaara ugu cinaayooda qur-aanka waad yaabaysiin qur-aanka inta meelooday kaga soo aroortay bal isku daya iyo tafaasiirtu noocay u sharxeen inaad heshiin wa qaala wuxuu yidhi alladii ka aamana rumeeyey yaa qawmi talkayo wuu yidhi siduu la hadlayaa ma arkaysa ya qawmi horta yaa buu adeegsaday oo inay nacas yihiin buu tilmaamaya marka koobaad ya wa qaala aladii kii wuxuu yidhi aamana rumeeyey yaa qawmi tolkayow ittabicuunii isoo raaca ahdikum waan idin hanuunini sabiila arashaad dariiqii toosnaa baan idinku hanuuninye yaa qawmi sawma soo odhan haddana wuxuu yidhi un yaa qawmi tolkayow inamaa haadihi tani alxayaatu noloshii weeyaan addunyaa ee liidatay mataacun waana mataac inamaa haadihi tan alxayaatu ee nolosha addunya ee lidata mataacun waa mataac tani waaba mataac waa markuu iimaankiisa daahiriyey baan filaya aayaadkani haddaba yaa qawmi maan la soo laba celinin yaa qawmi kolkaad leedahay tolkayo ka waran idku celcelinaysid waa istimaalat alquluub qalbigooga ayaad naxariis ka daysaa soo leexsanaysaa hadalkaagan inay aqbalaan baad doonaysaa kolkaasaad odhanaysaa walaalayaal walaalayaal baad ku celcelinaysaa takraarka waa noocan oo kale asaadiska lixaadee wax loola yimaadaa atanwiih sarraysiin weeyaan bishani almukhaadab kalala hadlayo shanigiisa la sarraysiiyo kalala hadlayo shanigiisa markaad sarraysiinaysa waad ku celcelinaysaa ina alkariima ka kariimka ah ibna alkariimi ee kariimku dhalay ibna alkariimi ee kariimka kale sii dhalay yuusufu yuusuf weeyaan ibnu yacquub ibna ibraahim ahaa kariim kariim maxaa loo soo celceliyey dee mu- waa ta- shanigiisa wax cajiiba laga dhigaya ka warran silsilad oo idi- idil oo wadaa silsilad wada kariim ah ayuu ku abtirsanayaaye silsilad wada kariima ambiyuba ku abtirsanaya wax lala yaabo wey waa arrin cajiiba weeyaan asaabic ka toddobaad atardiidu tardiid weeyaan tardiid huwa tardiidku takraaru lafdi lafdigoo la celceliyo weeyaan mutacalliqan kii oo ku xidhan bigayri maa kii gayrkii tacallaqa bihi uu ku soo xidhmay awalan marka hore lafdi baad laba jeer sheegaysaa laakiin markii hore wuxuu ku xidhnaa iyo markan dambe wuxuu ku xi- waa jaariya majruurma tusaale ahaan ja- ama darafka weeyaan jaariya majruurka soo tacalluq uma baahno wuxuu awalkii hore ku tacalluqsanaa iyo wuxuu iminka ku tacalluqaya ayaa kala duwanaanaya ama darafkii hore waxaasa kala duwanaanaya maxaa ka mid a naxwu asakhiyu ninka deeqsigiihi qariibun min allah ilaahay buu u dhow yahay qariibun min annaas dadkana waa u dhow yahay qariibun min aljanna jannadana waa u dhow yahay arka waran qariibun qariibun ma la soo celcelinin dee mid kastaaba mutacalaq gaaray wadatay qariibunta hore min allah bay ku taca ayuu tacalluqeegu ahaa qariibunta dambe min annaas buu tacalluqeegu ahaa qariibunta kale min aljannati buu tacalluqeegu ahaa walbakhiilu bakhiilku baciidun min allah ilaahay waa ka fog yahay baciidun min annaas dadkana waa ka fog yahay baciidun min aljanna jannadana waa ka fog yahay ninkaasi yuuba u dhow yahayba dee naaruun buu u dhow yahay athaaminka sideedaad ataladudu macaansi weeyaan bidikrihi xuskiisa la macaansanayo naxwu qawli marwan binu abi xafsa marwan binu abi xafsa nin gabayaa abuu ahaa kolkaa gabay buu tiriyey ninkaas marwan binu abi xafsa ayaa gabay tiriyey lafdiin buu ku celcelinaya wuu macaansanaya muxuu yidhi gabaygiisa maxaa ka mid ahaa سقى الله نجدا وسلام على نجد ويا حبذا نجد على القرب والبعد نجدي سقى الله الله ورابيه نجدا دولكي نجدي لو رنجري دولكي الله ورابيه بو يري ما دول ديدي كرابا والسلام سلامي على نجد نجدي دشي سها هاتو والسلام على نجد نجدنا سلامي دشي سها هاتو ويا حبذا وناكسنا نجد نجدي وناكسنا بو ليهي على القرب دويدا iyo walbucdi fogida miciigaba hadday dhowdahay iyo hadday fogtahayba alla dhulkaasi qaalisana salaamii calaa najdin waman xalla fii najdin shancaani buu ahaa ninkii gabayga ka bilaabay salaamii calaa najdin waman xalla fii najdin kolkaa najdi waa uu soo celceliyey muxuu uga jeedaa takraarku waa maxay waa taladud buu macaansanaya najdi ii magacow mar kaste soo maynaan soo marin meelo kaleoo taladudku uu magaca mar alla markii la sheega de ay sii jeclaanayaan ya أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكراك يا حبا لذكراك فليلمني الومس مورنجري ونوع يوكله سق الله الله ورابي نجد والسلام سلامي على نجد ها هاتو ويا حبذا وناكسنا نجد نجد وناكسنا على القرب دويد معيقي والبعد فوقيد معيذا أتاسع كسقال هذا تكرار كانوا لي مدى الإرشاد واهنون إلى طريقة المثلى طريقة وصل واهنون أيوه كقوله تعالى إلهي قول كيس بويان أولى هلاك بالك أديك كو أهاضي فأولى هلاك كلا أيا كو أهاضي ثم أولى لك هلاك كلا أيا كو أهاضي فأولى هلاك با كو أهاضي ذا لليجا وأنك دي إلهي وتلمامي يسو ماهين أهل كيسيبو تقيم حالي لي يتمطى سو ماهين ذهب ثم ذهب إلى أهلي أهل كيسيبو تقيم ها يسو استيتيد يسو ماهين وده سو اسكو أركي الله يابتو ونمودين بين عرل لقا أبوري markaasaa la leeyahay awlaa laka alla yidhi halaag baa ku ahaaday fa awlaa halaag kalaaba ku ahaaday uma awlaa laka fa awlaa ka warrama intaa ninka halaag loo sheegay waxaa la doonayaa irshaad ilaa dariiq lmutlah dariiqa toosan ayaa la doonayaa in la tuso kolkaasaa la leeyahy waxaanad ku sugan tahay maaha dariiqii toosnaaye ka toosani wuu ku garab marsan yahay kani waa kii halaaga wa minhaa waxaa ka mid ah alictiraad minhaa alictiraad waa raqamkii lixaad iminka sagaalka ataasic maad arkaysaa sagaalkuba takraarka ayay ka hoos baxayeen oo ka shanaad ah ka shanaad raqamka shanaad ee loola yimaado ee ta- loola yimaado itnaabka raqamkaa shanaad ayaa sagaal usii qaybsamay kii lixaad baynu iminka u gudbaynaa wa minhaa waxaa ka mid ah alictiraadu ictiraad ictiraadka ma garanaysaa dee dhowr iyo toban buu ahaan jiray sideed iyo toban iyo toddoba iyo toban labadaba ictiraadku waa jumladii muctaridada ahayd ee hadalka dhexdiisa la keenayay labada shay ee mutalaasimeynka ah wahwa an yu'taa in lala yimaad weeyaan في أثناء الكلام كلامك دحديسة أو بين كلامين ألما لبا كلام دحدودا متسلين أو حريرية في المعنى حق معناها بجملة جملة معترضة معترضة أو أكثر واحد كبدا ولا محل لها من الإعراب محل كمان إعراب كقولها إنه يسكدها هي لا محل لها من الإعراب تا إذا لفت الكيقة تضوي وزياده هذه معترضة أي تيمين الله محل لها من الإعراب ونهين معترضة والله محل لها من الإعراب اسكدها وذلك كاسنا لأغراض وجيدوهم بأيمادا أو يرمي إليها أو أطوريو البليغ ننك بليغه وغير دفع الإيهام إيهام كي موتسينتا دفاع عيسى عن أهين بكلية دفع الإيهام وحن أهين إيهام كدفاع عيسى وحن أهين وجيدوهم ننك بليغه بلاغة له أو أطوريو هذا الكاسة تشريو بكلية أو هذا يو أطوريو بكلية ذا بلاغة داركتا هذا الكوكو هذا يبالي ما أطوري بالي هذا أطوري بمكين اللي يرمي ودركتا وذلك لأغراض أغراض بو إيمانيا أو يرمي إليها أو أطوري حقيقة البريق ننك بلا غذله غير دفع الإيهام إيهام كالدفاع عيسى غير كحالوية كالدعاء وابا الله بريق نحو إني أنيقو حفظك الله الله كبد بادية مريض وانبقى حفظك الله من معترضاهين إني مريض بهذا القاسو ماهين حفظك الله محاله لي من ومعترضه ودعاء له ننكر دعينيا وكقول عوف بن عوف بن محلم الشيباني عوف بن محلم الشيباني وكله هذا الكيسي ويان شيباني وأحمد بن حنبل ملاقي الكيسي إن ثمانين سديتنكي وبلغتها إلهي إذنكي هلقو قارسيي قدح وجد وحي أباهيسي سمعي مقل كيغا إلى ترجمان هذا الكوصر إليه قاضو ninka wuxuu tilmaamaya inuu gaboobay dhagihiina ay cuslaadeen kolkaa waa lala yaabaa odayga gaboobayo markuu ku maqli waayo yaa yaa ku yidhaahdo waad yaabaysaa maxamed dagaaladahay baa laga yaabaa inaad dul qaadan kari weydood ku tidhaahdid kolkaasuu yidhi war sideetanku ilaahay idinkii ila arag dhibaataday leedahay iyada laftirkeegu indhihii baa ku yaraanaya dhegihii baa hoos ku gaabanaya xubnihii baa ku dabcaya kolka ila arag buu ku leey wuu ku dacaynayayo wuxuu ku leeyahay sideetankii iyo dhibkiisa ila arag ina thamaaniina sideetankii wa buliqtaha lagu gaadhsiiye waa ducee ma arkaysaa qad axwajad waxay u baahisay samci dhegahayga ilaa tarjumaanin tarjumaan bay u baahisay tarjumaanku waa kan hore usoo sheegayno ta'dana waa la dambiya waana la fadxiya aan lahay turjumaan iyo tarjumaan haddii ta'da la dambiyo turjumaan tidhahdo waa cid luqada kuu turjumto luqa kale kugu turjumta haddaad ta'da fadxiso tarjumaan tidhahdana waxay noqonaysaa maxay cid hadalka sare kuugu qaada kolka odayga dhegaha culus hadalka ma loo turjumaa ma luqo kale wax ku fahmaa mise hadalka loo dheerdheere loo dhaadheereeyo waa tarjumaano in hadalka sare loogu qaado buu iminka doonaya watanbiihu tanbiih ayuu loola yimaadaa calaa fadiilati alcilmi cilmiga fadiiladiisa la isku baraarujinayo ka qowli alaakhar ninka kale hadalkiisaba weeyaan waclam fa cilmu lmar'i yanfacuhu an sawfa yaatii kullu maa qudira ictiraadku wuxuu u yimaadaa maxay atanbiih calaa fadli alcilmi calaa fadiilati alcilmi waclam baniyahu cilmi baro فعلم المرء روح علم جيسو ينفعه وأنفعي دوناي واعلم واحد وقاتابو ليهي فعلم المرء هذا روح علم جيسو ينفعه وأنفعي دوناي أن سوف قلال يأتي إنو إيمان دونا كل ما قدر وحك ستولو قدرية ugu wax kasto lagu qadaray baynu kugu dhici doono buu ku leeyahay hadda cilmiguna ruuxa uu anfacaa inaad sii ogaataa nafci bay ku leedahay wadan qadarka ilaahay waxba ka hortagin haddaba fa cilmu lmar'i yanfacuhu mayna muctarido ahayn asalku wuxuu ahaa waclam waxaad ogaataa an sawfa yaatii inuu iman doono kulli maa qudira wax kastoo la qadaray inuu iman doono saa ogow buu ahaa asalku fa cilmu lmar'i yanfacuhu kolka waxa weeyaan dee fadiilatulcilmi buu kugu baraarujinaya iclamtanaa cilmigii hees uma garanaysid iclamtiisanu ku jeclaysiinaya inaad cilmigiisan qaadin amarkiisa inaad ku dirantid buu ku jeclaysiinaya cilmiga inaan kuu sheegayood barataa marunba ku anfici buu ku leeyahay wa tanziih tanziihna waa loola yimaadaa ictiraadka tanziih waa ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa wayajcaluuna waxay u yeelayaan lilaahi ilaahay waxay u yeelayaan albanaati hablo subxaanahu ilaahay ka nasahnaa hadda walahum iyaguna waxa u ahaaday maa yashtahuuna waxay jecel yihiin arrin lala yaababa weeyaan waxay yidhahdeen ilaahayna habluu dhalay annaguna inamaanu dhalay iyagu waxay jecel yihiinna iyagaa doortay inamadiiya ilaahayna waxay necbaayeenoo hablihiiya ayay u dooreen laakiin subxaanahu waa muctarido subxaanah ilahay baa laga nasahayaa waxaanay nimankaasi ku kiceen waziyaadatu tawkiidna waa loola yimaadaa ziyaadatu tawkiid tawkiidkii baa lasii ziyaadinaya ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisiiba weeyaan ووصينا وحن أدر دارنا الإنسان إنسانك بوالديه وحن أدر دارنا أن اشكر لي أنك يقو شكري أن اشكر لي يقو شكري ولوالديك نكو شكري إلي المصير حقيكم بضصة نقل سو ساما هين معترض وامحي ووصينا الإنسان إنسانك وحن أدر دارنا بوالديه حملت ويحن بارتي أمه هو يدي وهنا على وهن وهن ضعف وضعف صارا وفساله كقولدي سنة في عامين لبسا النضاد أيها هانيا أن اشكر لي إيقو شكري waliwaalidayka labadaada waalidda ku shukri ilaya almasiir xaggayga ayuu ahaanayaa masiirkiiyo noqodkaaguya halkaana waad aragtaa waa ziyaada walisticdaaf waa naxariis aad dalbaysid ka qowli shaacir gabayaaga qowlkiisaba weeyaan muxuu yidhi gabayaagaasi wakhafuuqi qalbin low ra'ayti lahiibahu yaa jannatii lara'ayti fiihi jahannama ninkaas inan buu la hadlaya wuxuu yidhi wakhafuuq wakhafuuqi qalbin low ra'ayti lahiibahu yaa jannati lara'ayti fiihi jahannama wuxuu doonaya isticdaaf naxariis buu ka doonaya xaaskiisii buu la hadlaya ayo wuxuu yidhi wakhafuuqi qalbin qalbi gilgilanayoo gariirayaa badanaa buu yidhi low ra'ayta haddaad arki lahayd lahiibahu ololkiisa yaa jannati jannadaydanay haddaad qalbigan ololkiisa iyo dabkiisa u arki lahayd la ra'ayti fiihi waxaad ku arki lahayd alla ilahay qalbiga dhexdiisa jahanama qalbigan jahanama baad ku dhex arki lahayd buu yidhi kolkaa muctaridad u hayaa jannati wakhafuuqi qalbin qalbi gariiraya badana oo low ra'ayti haddaad arki lahayd lahiibahu ololkiisa yaa jannati jannadaydiyey la ra'ayti fiihi aad qalbigaa ku dhex arki lahayd jahanama jahanama yaa jannati muxuu yaa jannati uga jeedaa isticdaaf kolkuu janno ka dhigay ruuxa haddaad wax ka doonaysid haddana sii ammaanto muna ha ammaantan dee sidaan kuu ammaanay adna wax iigu qaba soo maahayn waad aragtaa wa tahwiil waa shidayn waxaan kolka wax weyn laga dhigayaa ictiraadka la keenaa waynahu laqasamun law taclamuuna cadiim waynahu isagu laqasamun waa dhaar cadiimun oo weyn dhaarta ayaa weyn sow maaha qasamka iyo cadiimka maxaa loo kala dhexaysiiyey law taclamuun waynahu kani laqasamun waa dhaar cadi law taclamuuna haddaad hadda wax garanaysiin cadiimun oo aada u weyn law taclamuun waa tahwiil oo dhaartu intay la eg tahay ayaa laga xikaayoonaya haddaad inun fahmaysiin baa lagu leeyahay dhaartu intay la eg tahay waa dhaar aada u weyn ilahay baa weyne ku tilmaamay wa minhaa waxaa kamid ah aligaal waa kii toddobaad igaal igaalkaasna waan arki doonaa insha allah lix baynu iminka ka soo baxnay ma arkaysaa lixdaasna waad aragtaayo ictiraadkii lix qaybood oo ka tirsan buu inoo sheegay sheekhu li ictiraadkii lix kamid a ayuu inoo sheegay lix kamid a iminkana iqaalkii buu doonaya inuu sheego iqaalku wahwa isagu khatmul kalaam hadalkood lagu gebagabeeyo weeyaan bima yufiidu wax faa'iideynaya nuktatan nukto hadalkood ku gebagabaysid wax nukto faa'iideynaya oo yatimu uu dhammaystirayo almacnaa macnuhu u dhamaystirmi biduuniha iyada leeinteeda hadalkaagaad ku gebagabaynaysaa kelmad yar oo laga maarmi lahaa laakiin ujeeday hadda wadataa waa kan mubaalaqa oo kale waxaa loola yimaada mubaalaqa hadalkanaad aad ugu sii xeel dheeraanaysaa fii qawli lkhansa khanse hadalkeegiiba weeyaan وإن صاخرا لتعتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار walaalkeed bay u barooranaysaa waina sakran inankii sakri ahaa lata'tamu waxa ku dayda alhudaatu kuwa hanuunsan baa bihi isaga ku dayda kuwa hanuunsan buu imaamu yahay bay ku tidhi kuwa lunsan maaha kuwa hanuunsan isagu hanuunka xaguu ka gaadhay kuwii hanuunsanaa kolkay isaga ku daba fayshan yihiin heeran la tilmaami karin sow maaha kaanahu waxabad moodaa sida mashhuur uu u yiho magaciisu dadka u dhex galay calamun buur weyn baad moodaa bay tidhi kolkaa calamkaasi muxuu tilmaamayaa in ninkan la wada yaqaan soo maahayn oo fii ra'sihi naarun madaxa yaree buurta ugu sarraysana dab lagaga shiday say habeenkii wiftiimi buurtaasi ya cid alla cida ka qarsoomaysaa ma jiraan haddaba fii ra'sihi naarun isagu mashhuurnimadiiba ma sii caddaynayso maan laga maarmeen kaanahu calamun kolkay tidhi dadkao dhan buu u wada muuqdaa un soo maaha fii ra'sihi naarunna tiin bay sii caddaynaysa oo mubaalaqa un mashhuurnimadiisu bay aad ugu sii mubaalaqoonaysaa faqawluhaa hadalkeega kaanahu calamun ay tihi waafin wuxuu oofinaya bilmaqsuudi waxay u jeeday laakinahaa inantaasi acqabatu waxay la cidbisay biqawlihaa hadalkeega fii ra'sihi naarun ay tihi liziyaadati mubaalaqa mubaalaqada inay sii kordhiso wanaxu allahu yarziq allahu yarzuqu ilahay wuxuu arzaaqa man yashaau ciduu doono bigayri xisaabin buuna arzaaqa man yashaauda hore mayna waafi ahayn bigayri xisaabintu kolkaa mayna dee ti oo kaluun ahayn way sii yar korkordhinaysaa allahu yarzuq ilahay waa arzaaqaya man yashaa ciduu doono bigayri xisaabin buu welibana uga dhigaya waa cajiib risqiga ilahay inuu aad u ballaaran yahay baa lagu tusinaya wa minhaa waxaa ka mid ah tadyiil baa kamid ah waa kii sideedaade tadyiilku waa maxay wahwa tadyiilku tacqiibu jumlatin jumlo lala cirbiyo weeyaan bijumlatin ukhra jumlo kale mustaqilatin oo welibana mustaqil ah oo ka istiqlaalaysa tii hore tashtamilu waxay shamlinaysaa calaa macnaha macnaheega tawkiidan lahaa wayna adkaynaysaa tadyiilka waxaa loo yaqaanaa jumladiio jumlo kale laga daba keeno oo laakiin isku macnoona laba jumlo isku macnood iska daba keentay naxwu qul wa qul waxaa tidhaa jaa alxaqu xaqii waa yimid wazahaqa albaaطilu baaطilkiina waa baaba'ay zahaqa albaaطilu waa maxay macnuhu baaqigi waa baaطilkii waa tegey soo maaha ina albaaطila kaana zahuqan ina albaaطila kaana zahuqan baaطilku horu hadda u baaba'a baa la leeyahay oo deg deg buu u tirtirmaa ina albaaطila kaana zahuqan mayna zahaqa albaaطil shii horun macnaheega ahayn kolka waa tadyiil baa la odhanaysa oo laba jumlo istawkiidinaya wanaxwu dalika kaa jazaynaahum baanu ku abaalinay bima kafaruu kufriga aawadii baanu ugu abaalinay gaalnimada aawadeed baanu dhibaatadaa ugu abaalinay wahal nujaazi miyaanu abaalina ila alkafuura kufri badane mooyaane wahal nujaazi ila alkafuur mayna tan hore kaloon ahayn waa tan hore kalon way istawkiidinayaan kaafir un baanu ciquubadaa saarnaa baa lagu leeyahay wa tadyiilu tadyiilku qismaane waa laba qaybood kitaabkeenni balaaq alwaadix haddaa ku garanaysay jaarin mid wuxuu dureersaday majra alamhaal maahmaahda meesheeda oo kale waa liistiqlaali macnaahu macnihiisa ayaa keliyoobaya oo ka keliyoobaya jumlada hore waistighnaa'ihi wuxuuna ka maarmaya camaa qablahu wixii ka horreeyey ka qowli tarafa طرف بن العبد ما قرانسا ابن العشرين نكي لو رنجري isna khamradu caan ku ahaan jiray waa ninkii de aynu garanayna baxrayn lagu dilay khamradu aad khamriilu ahaan jiray nin gabay badan bu ahaa laakiin xikmadaha aadka u cajiibka laga dhaxlay waxaa kamid ahaa satubdii laka alayaamu ma kunta jaahilan wayatiika bilakhbaari man lam tuzawidi waa xikmado cajiiba weeyaan xikmadaha laga dhaxlay ninkaa waxaa kamid ahaa wamaa muxuu odhan jiray wamaa wuxuu odhan jiray sanadka ayuu odhan jiray iyo habeenku cumrigeena ayay nusqaaminayaan wamaa tunqisu alayaamu wadahru yanfadi wamaa tunqisu alayaamu wadahru yanfadi maalmaha iyo cumriguba iyo sanadkuba cumrigeenii bay cunayaan wamaa tunqisu alayaamu wadahru yanfadi waxa cumrigi iyo maalmuhu ay cunayaanna u dhamaanaya buri lagaba maarmaan marun bu dhamaanaya kolkaa wuxuu yihi kullu khaliilin saaxiib kaste oo qad kuntu anhaa khaalatuhu kii la saaxiibay laa taraka allahu ilaahay ugama tago waadixatan ilig cade ilaahay ilig cadu ma reebee buu yidhi ninka aan la saaxiibay allah baabi'iye u habaaree ma arkaysa sawkaasi habaar ma aho ninkaasi inuu khayaamay ma tilmaamayo beydkaa hore kan dambe unbu yidhi kullukum dhammaantiin arwaqu waad ka lexleexad badantihin min saclabin dacwa dacwadan waad ka khayaano badantihin buu yidhi dacwada waa la ogyahay oo xayawaanka waxa ugu khayaanada badan baa lagu tilmaamaa dacwada waxay tilmaamaan culimadu imaamu shaafici iyo iyo imaam kale oo laba digaagood wata salaad maqrib ayaa meel dhigtay salaada galada istiri bay malaha way meelahaas diba socoto de way arkaysay saaday u dhigteen ay soo boodo mid bay la boodo way isla jartay labadii imaam baa daba dhigay markay gaadhi waayeen ay soo dilatay la tagtay ayay haddana maagtay tii kalena inay ka qaadato tii kale ay haysteen intay tii disheetay ay meel garanaysa dhigatay ayay gufi tii u eg daydayatay kolkaasay gufidii afka kusoo qaadatay tii gufidii la ordisay imaamyadii xaggay soo dhigatay ma xag kale kaga soo baxday markaasay siyaa wallahi way haysataa aan ka ridin way daba dhigeen intay aayar hor carartay kolkay ka fogeysay tii kale unba intay gufidii u tuurta unbay tii kale usoo jartay tii kale unbay usoo dhaaftay tii kalena way kala tagtay bahashan dacwadihii waa khayaanada waa lagu yaqaanaa waa cajiib markay waxay yidhahdeen markay gaajootay waxay cunto weydo banaan cad inta isdhigtay isdabiriso dabirisa ee lugaha kor u taagto ayuu haadku kusoo degaa bakti intuu moodo mar alle markuu haadku kusoo dego bay ku bootaa saasay ku waarsataa aya xayawaanka dee rag baa ka hadlay bal waxaad dib ugu noqotiin xayaatul xayawaanka oo kale xayaatul xayawaanka kitaabkii xayaatul xayawaanka waad yaabaysaa ama waxaa aad mustadraf fi kulli fanina qayb weyn buu ka qaataa waad helheli kartiin mustadraf fi kulli fanin wuxuu yidhaha isagu mustadraf fi kulli fanin khayaanada ayay heer ka gaadhay buu yidhahdaayo sheeka soomaali waxaynu u naqaano isagu halkaa ka dhigaya almustadraf fi kulli fanin oo dee buuxo dacwadanuuna baabidilo dacwadanuuna ka qoraya ayaad arkaysaa wuxuu yidhi maalin maalmaha kamid a libaaxii baa bukooday buu yidhi markuu libaaxii bukooday bay xayawaankii kaleo dhan baa soo buuqday buu yidhi dacwadii baa u iman weyday dhurwaagii bay dee isku yar eryayeenoo inta badan dacwadii iyo dhurwaag waxay iskugu eriyaan reerkay u kala beratamaan libaaxu reerka duleedkiisa ma yimaad iyo qurunka laakiin dacwada iyo dhurwaaga kolkaa dhurwaaga way ka xigsataa xagga reerka way ka xigsataa xagga reerkaoo way ku cidaa kolkuu dhurwaagu meelaha reerka usoo dhowaado siday libaaxu uga cido oo kale kolka halkaasi meelahaasay iska maageen dacwadii dhurwaagu ayay iskugu dhaceen dhurwaagiibaa dee u yimid libaaxii kolkaasu libaax xayawaankii kale oo dhani kusoo buuqaya dacwada maad garanaysa waxay kuusoo buuqan weyday cadaawad bay ku haysaa buu yidhi iska dhaaf buu yidhi libaaxi anaa garanay dacawadii baa loo sheegay intii iyadoo ordaysii libaaxii u timid maxaad u iman weyday maa lagu yidhi maxaad ii soo buuqan weyday oo kolkaasay tidhi dee libaax kuwa kale way kuu yimaadeen un iyagoo madhana anu dawadaadaan ku maqnaabay tidhi ya oo dawadaydu waa maxay buu yidhi oo wallaahi waxaa dawadaadii laga geyn waayey dhurwaaga dhuuxiisa intaynu dhurwaaga dilno in dhuuxiisa lagugu shubo taasaa laga geyn waayey ay tidhi dhurwaagii baa sidii lagu dilay sidii baa loogu shubo waa sheeko matalaad weeyaan ayay kusoo qab ciiddaa wax ka bad ayuu baabidil u guntanaya bal waad daalcan doontiin almustadraf fi kulli fannin adoontii waad helaysiin baa laga yaabaa haddaba wuxuu yihi kullukum dhammaantiin arwaq waa ka lexleexad badan yahay min saclabin saclabka maa ashbaha laylata alla xalay maxaa uga eg buu leeyahay caawa maxaa uga eg bilbaarixati xalay mahmaah bayba noqotay maa ashbaha albaarixa maa ashbaha laylata bilbaarixa alla maxaa caawa uga eg buu yidhi xalay caawiya xalay maxaa iskaga eg wuxuu doonayo maad garanaysaa mahmaahda wuxuu soo qaatay maad garanaysaa ashbaha laylata bilbaarixa wuxuu uga jeedaa saaxiibaday maxaa dacwowga eg buu leeyahay xagga ballan xumaanta ya layladani waa saaxiibadii baarixadanna waa dacwadii dacwadii asalka ku ahayd weeyaan khayaanada kolkaas yidhi maa ashbaha laylata bilbaarixa alla maxaa caawa uga eg xalay buu iyo wagayru jaarin mid dureersanaya gayrkii majra alamhaali amhaasha meesheeda walicadami istiqnaa'ihi wuxuna ka kaaftoomaynin cama qablahu wixii ka horreeyey walicadami istiqlaalihi wuxuna la istiqlaalaynin una la keliyoobaynin biifaadati lmacnaa macnaha inuu faa'iideeyo almuraadi loo jeedo ka qowli naabiqa beydka waxaynu ku marnay balaaq alwaadixadiisa una xusuusnideen لم يبق جودك لي شيئا أؤمله تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل kolkaa ninkii naabiqa la odhan jiray naabiqatu dubyaani waxaan filayaa malaha nucmaan buu la hadlayay nucmaan baan filaya inuu la hadlay waayo ninkii inta badan wax u qabtay ee naabigatu dubyaan soo qacan qabtay nucmaan buu ahaa nucmaan binulmundir ayuu ahaa kolkii dambu ka soo baxsado halka khasaasinada yimid mooyaane nucmaan binulmundir baa si fiican u qacan qabtay wuxuu yidhi lam yurdi ma reebin juuduka deeqdaadu lee aniga shay an waxba iimin reebin u amiluhu aan ididiisho deeqdii aad bixinaysay wax alla waxa ii reebtay ma jiro ninka deeqsigiisa uu isma yidhaahdo deeqsigaasina masaakiintaas waxseen adna intan yar baad waxseeni wuxuu leeyahay deeqdaadii baa wixii o dhan wada gaadhay kolkaa wuxuu leeyahay lam yubqi ma reebin juuduka deeqdaadu lee aniga shay an shay u amiluhu aan ididiisho taraktanii waxbaad iga dhigtay asxabu dunya adduunyada mid la saaxiibay oo iska nool bilaa amarin wuxuu ididiilanayaana ayna jirin alle waxaan ididi dee miskiinkaa waxsiiba isma odhanaya taadii baa igu horreysay buu leeyahay haddaba taraktanii asxabu dunya bilaa amarin maad arkaysaa taraktanii asxaabu dunya jumladani waa jumladan horun bay macnaheegii tahay dee lam yubqi juuduka lii shay an uamiluhu ee taraktanii asxaabu dunya bilaa amrin waa isku mid laakiin tan dambe kama maarmayso ta hore kolkaa dee waa hayru jaarin ma jira lamhaal kuwii hore laakin way ka maarmayeen fa shadru hani shadriga haanigihi muakidun wuxuu adkaynayaa lilawal shadriga koobaad walaysa mustaqilan mustaqilna ma aha canhu isaga kama istiqlaalayo falam yejri haddaba ma dureersan majra almathal mahmaah meesheed wa minhaa waxa ka mida waxyoogeda idnaabka loola yimaad alixtiraas baa ka mid a ويقال له waxa lagu magacaaba التكميل baa lagu magacaaba تكميل وهو احتراسku أن يؤتى in lala yimaad weeyaan بعda كلام كلام dabadi كلامkoo يuhimu moodsiinaya khiلاaf المqsuudi maqsuudka khilaafkii بima يدفع wax difaacaya ذalika ka alihaama ee moodsiinta ah adilatin calى الmuؤminiin suu ilahay ma odhan muminiin maxay u dulaysan yihin ba la yidhi nimankani muminiinta dee hadalkaasi khilaafulmaqsuud buu ku moodsiinayayo ninka wuxuu moodi karaa adilatin calى الmuؤminiin kolka la yidhaha awood la-aan ba halkaa dhigtay mu'miniinta tawaaduc kama aha dilowgana isku dilaynayaane waa awood baa halkaa dhigtay ilahay muxuu ka dambaysiiyey acizatin cala alkaafiriin kolka acizatin cala alkaafiriin dee waxay inaga difaacaysaa wixii aynu moodayn inay awood leeyihiin baynu garanaynaa oo mu'miniinta ay naxariisun nimankani iskugu dhuldhigayaan fashadru hani wa minha waxaa ka mid ah alixtiraas wahuwa yuqaalu lahu atakmiil wahuwa isaga an yu'taa in lala yimaado weeyaan bacda kalaamin kalaam dabadi kalaamkoo yuuhimu moodsiinaya khilaaf almaqsuudi maqsuudka khilaafkii bimaa shay in lala yimaado yadfacu dalika kaa difaacaya aliihaama ee moodsiinta ah yacni wuxuu u jeedaa ana alixtiraasa ixtiraaska yuujadu waa la helaa cindamaa ya'tii markuu la yimaado almutakalimu mutakalim bimacnan macne markuu la yimaado yumkinu suurtagal ay tahay an yadkhula calayhi inuu soo galo dushiisa an yadkhula calayhi inuu mutakalimka soo galo fiihi kalaamka dhexdiisana ka soo galo lawmun canaani oo fa yaftuna waa fahmaya lidaalika arrinkaasuu fahmaya waya'tiya wuxuu la imanaya bimaa yukhalisuhu canaanta wax ka badbaadiya sawaan waxa isku mid ah waqaca dhac fii wasati alkalaam kalaamka bartankiisa naxw fasaqaa diyaaraki hayra mufsidiha sawb rabiici wadiimatun tahmi fasaqa ha waraabiyo waa duco diyaaraki daarahaaga inanay ha waraabiyo hayra mufsidiha kiyon fasahaadinaynin sawb rabiic guga roobkiisu iyo wadiimatun daruur tahmi saa una shubaysa wuxu ihi daarahaagii ilahay roobkaa hau keeno haddaba waxaa jira fasaqaa diyaaraki kolkuu yidhah daarahaagii ha waraabiyo kolkuu yidhaahdo saw duco ma ahayn aarmay habaar isku bedeshaa duufaan ilaha kugu keenana saqaa diyaariki ma noqdeen kolkaa duufaan roob yar iyo roob fududba u noqon karaa dee inantu way cadhoon lahayd oo hadduu fasaqaad diyaarika ilaahay duudefaan isku bedelo adaa hawaari bay odhan lahayd hayra mufsidiha buu ka daba keenay hadda ku wax fasahaadiyo oo waxlaayo anuu ma tilmaamayo buuri kolka waa ixtiraas hayra mufsidiha dhexdiina u dhacay fasaqa ha waraabiyo ilaahay idankii diyaaraki daarahaaga ha waraabiyo hayra mufsidiha kiyon fasahaadinaynin sawbu rabiici guga wuu ku leeyahay roobkiisu iyo wadiimatun daruur oo tahmi shubaysa faqawluhu odhaahdiisa hayra mufsidiha uu yidhi lilixtiraasi ixtiraas weeyaan ixtiraasku dee waa xaariska gaadhkaa la odhan jire waa gaadh oo macna aan loo baahnayn bay meesha diidaysaa aw amase waqaca dhac fii aakhirihi aakhirkiisa dambe kaasi bartan ku dhacay soo maahayn aakhirka hadduu dhacana waa noocaas oo kale wa yudcimuuna waxay qoodiyaan aطacaama طacaamka ayay qoodiyaan calaa xubihi iyagoo jecel welibana calaa xubihi daayar weeyaan wa yudcimuuna acaam marka la yidhaah waxaad odhanaysaayoo la sawiran karaa dee way ka dhergeen intay ka dhergeenay hambadooda ahayd hambadii bay masaakiinta siiyeen wa yudcimuuna acaam ilahay muxuu ka dambeysiiyey calaa xubi hadda way u baahan yihin oo way jecel yihiin ba la yidhi kolkaa waa hayra mufsidi hadi o kale oo aakhirkay dhacday ay maca xubi طacaam طacaamka iyagoo jecel waishtihaa'ihim iyagoo ishtihaynaya lahu isaga wadalika kana ablaqu balaaqo badan filkarami xagga deeqsinimada ninka raashinka hambadiisa bixiya iyo ninka isagoo u baahan bixiya kee deeqsinimadiisu cajiib ay tahay dee kanay kan jecel ee haddana bixinaya ay deeqsinimadiisu cajiib tahay saasuu ku leeyahay wadalika kaasa ablaqu balaaqo badan filkarami xagga deeqda wa qawlu acraabiyatin inan acraabiyadu reebaadiyaa hadalkeygiioo kaleba weeyaan lirajuli nin bay ku tidhi iyadoo u ducaynaysa adalla allahu allaha duhe duleeyo kulla caduwin cadow kastood laka adigu leedahay ilaa nafsaka naftaada mooyaane cadow kastood adigu leedahay allaha duleeyo wuxuu u qaadan karaa inay habaarayso oo naftaadu maynay cadow ku ahayn waayo xumuun bay ku amrisaaye waa cadow acdaa acdaa'ika nafsukaba weeyaan cadowgaaga waxa ugu xuni waa naftaada kolkaa waxay tidhi ilaa nafta kabay tii naftaada iyada ma habaarayo naftaadaas iyadoo cadow ku ah haddana ilaahay yuuna dulaynin bay tiri kolka waa ixtiraaskii ixtiraas bay iskaga ilaalinaysaa wa minha waa ka tobnaad uu kusoo gebagabaynayo atatmiim weeyaan tatmiim tatmiimku wahwa isagu ziyaadatu kelimatin kelmad yar baa la kordhinaya aw aksara ama wax kelimad ka badan baa la kordhinaya tuujidu waxayna samaynaysaa fi lmacnaa macnaha xusnan qurux waa hadal baad kusoo kordhinaysaa macna samaynaya bixaytu si oo loo xudifat haddii la xadfo saara alkalaamu kalaamku wuxuu noqonayaa mubtadalan mid mubtadaloo dulla- dulliya buu noqonaya oon la fahmayn ka qowli ibni lmuctaz ibni lmuctaz hadalkiisiiba weeyaan yasifu farasan faras buu tilmaamaya faras cajiiboo saa u duulaya ayuu ninkani tilmaamaya kolkaa muxuu yidhi صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيدي سراع وأرجلون بلاغ الواضح هذا بيت بابك إنه قال لي مقرنسي من الذي يعرف بيت بلاغ الواضح هذا ما تتميم كأنه قال لنا ما تتميم كأنه قال لنا هذا ملينسي سو ما يسين بلاغ يا يا يا يا bal halkaa soo sheega halkaynu ku qaadanay hanuunaynaan tadmiimkaa ku qaadan baan ogahiyey bal car soo sheega ma xusuusantii iminka kolka waynan xataa isbedelka intaa leeg sheekha ma in loogu dul qaadan karay kula tahay sheekheenin iska dhaaf sababna waanu ku dhu- ku shubnay calayha faraska ayaanu ku shubnay dhaalimiina annagoo dulmiyayna siyaatanaa buu ku leeyahay shaabuuggii faraskii shaabuuggii baanu la dhacnay waanu dulmiyaynaa buu ku yidhi fadaarat binaa way nala booday way nala duushay aydin lugo i- aydin qacmo iyo aydin qacmo ayay nagula duushay siraacun degdegaya iyo wa arjulun lugo midda kale halkaasi mayna binaa ahaan jirin fadaarat binaa ya tat- tatmiimka ya sheekh ha tatmiim bu iminka aynu ku jirnaa tatmiim baynu ku jirnaa tatmiim sababna waxaanu ku shubnay calayha iyada dhaalimiina annagoo dulmiyayna siyaadana shaabuugga yagii fadaarat bihaa waxa duuliyey buu ku leeyahay faraskii waxa duuliyey bay noqonaysaa wayna duulisay bay noqonaysaa hadday binaa tahayna fadaarat bihaa waxa duuliyey aydin qacma ayaa duuliyey siraacun dheeraynaya iyo wa arjulun lugo alla ilaha qacmiyo lugo ayaa faraskii duuliyo saan bay u duushay dhaalimiintaan aad arkaysa wuxuu iskaga ilaalinayo faraskanuu ninkani ammaanayey kolkaa kolkuu leeyahay sababna waanu ku shub waanu la dhacnay waxa loo fahmi karaa inuu farasku daali u xaraan yahay midaan dheeraynaynin inuu yahay oo faraska cay bay ku tahay mubtadel bay ku tahay kolkaas waa hadalkaa iska ilaa yuri dhaalimiin hadda ushan annagaa dhaalimiin ku ahe sideeda kalayba u duulaysaa buu ku leeyahay kolka waa ammaan waad aragtaa id low xudifa dhaalimiin haddii la xadfo lakaana alkalaamu wuxuu noqon lahaa mubtadalan buu noqon lahaa laa riqata fiihi wax dabacsanaana aan lahayn walaa talaawata quraxna aan lahayn watuwuhima waxaa la moodi lahaa annahaa iyaduna beliidatun inay tahay mid beliidada oo maskaxun tastaxiqu mudatayna adarba garaac inayna garaacba mudan ee dhaalimiin ay yihiin ayuu kolkaas si fiican u caddeeyey idnaabka haddaba halkeli la yimaadaa ويستحسن وحل وناجستا وحل وناجستا الاطناب اطنابك ولا وناجستا في الصلح صلحا مرك لا سمينا يا بين العشائر قبائلك مرك قبائلك صلح لكين يا دخدودا اطناب با لغلا حدلا والمدح امانته iyo wasana sananta sanaha madxiga iyo sanahana idnaab baa lala yimaada wadami cayda iyo walhijaa'i hijahana idnaab baa lala yimaada walwacdi walirshaad wacdiga iyo irshaadka iyo hanuunintana idnaab baa lala yimaada walkhitaabati fi amrin min alumuuri alcaama markaad khudbad ka tirinaysid amar oo umuurta caamka ah ka tirsanna idnaab baa lala yimaada watahnia markii bogaagsiga waa ciidan berri oo kale insha allahu tacaala idnaab baa lala yimaada wamanshuuraati alxukuuma xukuumadda manshuuraadkeega iyo waraaqaha ay sidaad garanayso daadinayso ila alumma ummaddana ay usoo daadinaysana ay gobollada u kala dirayso iyadana sidaad garanayso waxaa loola yimaadaa maxay idnaab wa kutubi lwulaad dadka wulaadda ah kutubtoodana idnaab baa lala yimaada ay aya u qorayaan ila almuluk boqorrada liikhbaarihim markay ka warramayaan bimaa yaxdusu ladayhim waxaa agtooda kusoo kordhay oo min mahaami lumuuri umuurta waaweyn ah waxaasaan qabannay kolkay leeyihiin ama waxaasaanu filanaynaa kolkay leeyihiin ay boqorrada la soo hadlayaan waa inay hadal mufasal oo idnaab ku jiro ay sameeyaan si toos loogu fahmo واعلم واحد اوغاتا ان الاطناب اطنابكو ارجحوا انو كحوق بدن يحي عند بعضهم بركو دكتودا من الايجاز ايجادك وحجته حجديس في ذلك ارنكا ان المنطق منطق انما هو البيان بيان ويان انما هو البيان وحكو ليهي رجا بركود با يدي ايجازك وحا كقالسان محي اطنابك وحجته حجديسنا في ذلك وحي وحجيستين ان المنطق منطق بو كليه منطق واضح وهذلك هذلك با انما هو البيان ان وحل على عديه ويان هذلكن الهي نغو منيستي ee علم البيان لليهي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بيان كا إلهي شيء يلا ينقوم من نيسان يابا منطقة بيان فيه إنما هو البيان وهذا كانت كلا للدقيسي والبيان بيان كنا لا يكون من نقطة إلا بالإشباع إن كلام لا يرو دلك سنتي ميشا أتكين موياني والإشباع إشباعنا لا يقع مدعو إلا بالإقناع إن وحلقا عيو موياني هذا القنع انتي حتى وضطا وأفضل الكلام كلام كان وحا قالسن أبينه كوغو عدعد وأبينه كوغو عدعدنا أشده كوغو أدق ويان إحاطة حق كوبيدة بالمعاني معاني دا كوبية ولا يحاط بالمعاني معاني دا لما كوبا إحاطة إحاطة كوبيد تامة دميسترا إلا بالاستقصاء إن الجنقاد لغو سميه موياني استقصاء وجنقاد إن دا إطنابة كسميسيد موياني وحكوية كوبيسة أمتشلو sheekhaasi markaysa halkaa inuu xoojiyey idnaabku inuu khatar yahay iijaaska markiisiina maynaan iijaasku in xoojinin ee kada walmukhtaaru waxa mukhtaara ana alxaajata baahidu ilaa kullin midkoodba loo mid kasta loo baahan yahay maasatun way taabanaysaa baahidu waa mid wax taabanaysa buu ku leeyay mid kasta in loo baahan yahay mid kasta iijaaska iyo idnaabkaba waa loo baahan yahay walikullin mid kastana wuxuu leeyahay mawdicun boos laa yasudu uuna oodaynin axaduhumaa midkood makaana alaakhari ka kale meeshiisa fiihi dhexdiisa mid kastaana wuxuu leeyahay makaanka kale uuna buuxin karaynin oo meeshii iijaaska loo baahnaa dee idnaabkuma buuxin karee foolxumuu ku noqonaya soo maadan arag ninkan guriga dhisaya dhiska dhismaha guriga soo maynaan arag ninka ustaadka soo maadan arag meel meelaha bedhkood inuu dhagax foolxuni kusoo baxo in la- marka la geliyo oo qurux sameeyo oo dhagaxii quruxda badnaa hadduuna halkan la egan ka warran ood geliso ood ku cidhiidhidid uu soo taagumo waa dhagax si fiican u qorqoran dee qurux ma keensanayo dhagax foolxun baa ayuu ku qurux badnaanaya meelna dhagax qurux badan buu ku qurux badnaanaya kolka waa kolba booska la joogo weeyaan meel iijaaskunbaa qurux leh meella itnaabkunbaa qurux leh saasuu doonaya inuu ku yidhaha walidawqi dooqa waxa u ahaaday asaliimi ee saliimka ah alqawlu lfaslu qowlka wax kala saaraya wuxuu ku leeyahay waxaa xaakimka maxkamadda wax kala xukumaysaana waa dawqa saliimka ah buu ku leeyahay walidawqi dooqa waxa u ahaaday asaliimi ee saliimka ah alqawlu lfaslu qowlkii wax kala saarayay fii hada shu'uuni shu'uunta almabxath athaalith mabxathkan haaliskii xataa bogma ma dhanno bogba ma dhanno isagu waayo waxaynu arkaynaa inay kusoo iijaaskii tadbiiqii aynu ka boodaynay bay ku dhex jira almusaawaatu musaawaatku hiya taadiyatu lmacnaa macnaha oo la guto weeyaan macnihii almuraadu ee muraadka ahaa bicibaaratin cibaaro lagu guto musaawiyatin lahu isaga la siman bian takuna almacaani macaaniduba waa inay noqoto biqadri alalfaadi alfaada qadarkeega walalfaadu alfaaduna biqadri almacaani macaanida qadarkeega laa yaziidu bacduhaa barhkood ma ziyaadayo calaa bacdin barhka kale kama ziyaadayo wahiya alaslu asalka weeyaan almaqiisu calayhi ee loo qiyaasanayo wadistooru distoorka weeyaan aladii distoorka yuctamadu calayhi loo cuskanayo ka qawlihi tacala waa ilahay qowlkiisa oo kale وما تقدموا لأنفسكم وحد نفتي إنه مرسين ومن خير خير تجدوه وذلك عند الله إله أكتيسة فإن اللفظ لفظك فيه هذا الكندحليسة على قدر المعنى معناها قدر كيس أنويان لا ينقص عنه كما يرى ولا يزيد عليه كما كرلي وكقول طرفة ابن العبد طرفة ابن العبد وابن العشرين هذا كيس بويان محيولي ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ستبدي waxa ku cadaynaya laka adiga al ayaamu maalmaha ayaa ku cadayn ma kunta jaahilan waxaadan garanaynin maalmuhu waxay ku cadaynayaan buu ku yidhi waxaadan garanayn sawrun maaha maalmuhu wax badan cilmi badan bay noo xambaarsan yihiin ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار waxa warkana kuu soo qaada ma lam tuzawidi cid adan sahayba siinin waxa berbere ka dhaca ama ka dhaca burco ama gibili ka dhaca yaa ku warrama ma ninaad lacag ka bixisay oo tiraa halkaa warka iga keen maykii ordayun bu warka ku iman lacag bay ku bixin maysid buu ku yidhi beyidkaasina waa la mid iska soo dhaafo as'ilaadka iyo intaa tadbiiqaba idinka ayaan idiin dhaafay oo ka soo shaqaynaya khaatimada ayaynu iska haleeshiinaynaa insha allahu tacaala khaatimadaasna wax yaroo kooban baynu ka soo qaadanaynaayo iyada laftirkeegu waa cashir aynu garanaysiin oon horay usoo marnayba waayo waxa weeya waa usuushii aynu soo marnuunba wax yar ka taataabanaya khaatimatun khatamana allahu bilkhayr alusuulu usuusha iyo walmuqtadayaatu muqtadayaadkii almadkuuratu ee lasoo sheegay fii hada alfanni fannigan lagu soo sheegay laysat mayna ahayn masuuqatan mid la kaxaynayo calaa sabiili alxasri si xasri ku jiro laguma koobayn buu ku leeyahay waa khaatimada wax alle wax la koobaya ma jiro buu ku leeyahay wa inamaa hiya iyadu namuudaju namuudaj tusaalay ahayd yunabihu taaliba ardayga baraarujinaya calaa ictibaari maa kii inuu cibreeyeyna ku baraarujinaysay yuxsinu wanaag wanaajinayey yuxsinu uu wanaagsanaa fi dawqi dooqa ictibaaruhu in la cibreeya oo wayuciinuhu u kaalmaynayey cala istikhraaji maa kii la soo bixidiisa fil kalaami ku jiray oo min wujuuhi lbalaaqa wejiyadii balaaqada ahaa والقاعدة قاعدة waxa weeyaan أنه متى وجد الكلام كلامka mar kastoo la helo أسادر ee ka soo filay aman يعتد cida la tirsanayo بكلامه كلامkiisa مستعملكii oo la isticmaalayo في غير معناه معنhiisa غayrkii الأسلي ee أسliga ahaa المعروف له ee loo yaqaano وضعا وضعي ahaan طلب المراad mراadka waa la dalbaya بتأمل baa lagu dalbaya الصادق ee run ah مستعينا adigoo gargaarsanaya بالقرائن قرائنta iyo وسياق المقال مقالka buu ku leeyahay siyaaqiisa حتى ينجلي له إلى يفيدmo وجه العدول leexashada وجهkeegu إلى يفيدmo buu ku leeyahay وقد تقدم waxaa hormaray كaثيir wax badan oo min dalika الcuduul ah almusama kii lagu magacaabayey weeyaan biikhraaj الkalaami calى khilaafi muqtada daahir fi اlabwaabi الsaabiqa وبقي min hada الqabiil waxaa ka baaqiya anwaacun أkhra anwaac kale anwaac kale oo muqtada daahirkiiya ayuu halkan doonaya inuu ku yartaataabto muu idiin qoraya halkaasu iminka idinka bilaabay sow maaha sax weeyaan alawal aliltifaat iltifaatka ma garanaysiin isaga waa lix qaybood iltifaatku wahwa iltifaatku naqlu lkalaamka waa hadalkood ka naqlis ka rartid min xaalati takalum xaaladii takalumka aw ilkhitaabi xaaladii t- khitaabada aw ilghaybati xaaladii ghaybada ilaa xaalatin ukhra xaalad kale aad u rartid oo min dalika kuwan un kamid a limuqtadayaatin wax keensanaya iyo munaasabaatin munaasabooyin tadharu muuqanaysa bita'amuli fikirka fii mawaaqici iltifaat meelihii iltifaatka ayay ka muuqanaysa wa talwiinan midabayn lilkhitaabi hadalka la mida- la midabaynayo xataa laa yamalla si una uga daalin asaamicu ninka dhegaysanaya min iltizaami xaalatin waaxidatin xaalad keliya buu ku leeyahay laazimideeda una ugu daalin faina likulli jadiidin wax kastoo cusibabu wuxuu leeyahay ladatan macaan walibacdi mawaaqicihi meelihiisa bedhkoodna waxa uu ahaaday lataa'ifu lataaif milaaku idraakiha ha- ha- idraageega iyo garashadeeda waxa milkisan adowqu dooqa asaliimu ee saliimka ah haddaba iltifaatka jumhuurtuna sibay u yaqaanaan si- sakaakine sibay u yaqaanaan iltifaatku waxa weeyaan markaad hadlaysid sawr takalum kuma hadashid oo cid uma- lama hadashid anigoo iminka ninkan la hadlayo anoo hadlayo mutakalima oo iska hadlaya oo anigu waxaan sameeyey dahaya un baan hadalkii intaan ka leexda hadalka ahaa een iska hadlayey un baan mukhaatab iska dhigi ha kani un baan haddana idhi anigu halkan ka lahaa un baan haddana kani iska idhi kolkaa dariiqeen ka leexday dariiqatu takalum xaggeenan u leexday dariiqatu lmukhaatab ama intaan dariiqatu takalum ka leexdo ayaan qaybo u leexanaya anigoo anigu dahaya un baan idhi war hadda isagii isagiida maad garanaysaa waba aniga uun ma in laba tusaale ahayn labadaa tusaalaba dariiqatu takalum baan haystay anoo dariiqatu takalum caadi ugu sheekaynaya ayaan ama khitaab u leexday ama aan qaybo u leexday haddaan dariiqatu lkhitaab haystana ka warran oon labadii kale u leexdo mayna afar noqonaynin dariiqu lkhitaab baan haysto mutakalimun baan iska dhigay dariiqa maxaan ku yidhi ama dariiqatu lkhitaab baan haysto ghaybun baan ka dhigay mayna afar ahayn haddaan dariiqatu lghayba haysta ka warran oon labadii kale u leexdo dariiqatu lghayb baan haysto mutakalimun baan iska dhigay ama ghayb baan haysto mukhaatabun baan iska dhigay lix mayna ahayn waa lixdaa jumhuurtu siday aaminsan yihiin lixda baa halkan tusaaluhu kugu qoran yahay waclam waxaad ogaataa ana suwar alcuduul leexashada suuradaheegu ila aliltifaat iltifaatka loo leexda situn waa lix cuduulun leexasho mina takalum laga leexdo ila alkhitaab loo leexdo adoo hadlayo iska sheekaynayo waad mukhaatab iska dhigtay waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa wamaa liya laa acbudu aladii fataranii wa ilayhi turjacuun wamaa liya maxaa igu dhacay oo laa acbudu anan u caabudaynin alladii kii anan u caabudaynin fataranii i abuuray wa ilayhi isaga uunbaa turjacuuna laydin celinayaaye eeg ninkan isagaa iska hadlayay sow maahayn maa liya sow maahayn sow isagu iskama hadlayn maa liya sow maahayn maxaa igu dhacay sow maahayn fataranii sow maahayn wa ilayhi urjacu mayna munaasabadu ahayn wa ilayhi ilaahay unbaa urjacu aniga lai celin sow maahayn isagaa iska hadlaye ilahay unbaan u noqon doonaayo lai celin wamaa wamaa liya laa acbudu aladii fataranii wa ilayhi urjacu isagun baa lai celin inuu mutakalimka in ku socday ahayd mukhaataban buu ku leexday wuxuu yidhi un wamaa liya maxaa ii ahaaday oo laa acbudu anaan u caabudayn alladii ka fadaranii i abuuray wa ilayhi isagunba tur- turjacuuna laydin celine kolkaa dariiqadani maad garanaysaa waxa weeyaan kolkii hore ayay ahayd aayaddan aayaddii ka horreysaad garanaysiin ittabicu lmursaliin ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun soo saa maahayn ittabicuu raaca man laa yas'alukum cidda aan idin su'aalanaynin ajran lacag wahum muhtaduun hanuunsanna ka warran lacagna kaama qaadayo uuna hanuunsan yaho xaqiiba kutu- ku baraya muna qaali ahayn kolkaa haddaba ittabicuu sow mukhaatab ma ahayn mukhaadabkaasaa laga leexdo mutakalim baa loo leexday kolkaasaa la yidhi maxay wamaa liya kolkaa waxay ku dhaca waxay hadalkaa su-aal baa ku jirto oo adigu miyaad raacaysaabaa meesha taalla adigu annaga raacaadna tidhiye adigu miyaad raacaysaa wamaa liya buu yidhi wamaa liya culimada barhkoodna waxay yidhahdeen su-aali kuma jirto oo wamaa lakum halkuu ka odhan lahaa ma garanaysa wamaa lakum wamaa lakum laa tacbuduuna alladii fadarakum halkuu ka odhan lahaa itabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun wamaa lakum halkuu ka odhan lahaa maxaa idinku dhacay unbu mutakalim u leexdo wamaa liya unbu yidhi waayo waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay naftayda waxaan la jeclahay naftiina la jeclahay naftayda waxaan la jeclahay ayaa naftiina la jeclahay ba meesha ku jirta wamaa liya maxaa igu dhacay oo laa acbudu anaan u caabudaynin alladii ka fataranii i abuuray soo mutakalim maaha wailayhi turjacuun wailayhi urjacu diina wailayhi turjacuun mukhaatab baa loo lexday sheekhu intan dambuu soo qabsaday ee mutakalimka ee mukhaatabka loo lexday laakiin inta hore ma arag inta horena inuu arkaa fiicnaan lahayd cuduulun leexasho weeyaanka labaad min atakalum baa laga leexanaya ila alghaybaana loo leexanaya waa ka qowlihi tacala ilahay qowlkiisa yaa cibaadii addoommahayga aladiina kuwaasoo asrafuu xadgudub sameeyey calaa anfusihim naftooda ku xadgudbow laa taqnatuu ha ha quusanina min raxmat illaah ilahay naxariistiisa ha ka quusanina ina allaha ilaahay yagfiru dunuuba jamiican dembigoo dhan waa dhaafaaya saamu idiin qoraya yagfiru dunuuba jamiican mise in allaha buu ku daayey ha eeg haddaba yaa cibaadii kolka isagu ilaahay ma hadlayo yaa ulmutakalimku iyay ku dhacaysaa yaa cibaadii addoommahaygiiyow ka addoommahaygi ilihi waayo sow ilaahay maaha sow mukha- sow mutakalim maaha waa mutakalim waa ilaahay oo isagaa iska hadlaya yaa cibaadii addoommahaygiiyow ilahay isagaa iska hadlaya halkan dambana laa taqnaduu min raxmat illah ma min raxmatii bay ahayd munaasibku ma ahayn laa taqnaduu min raxmatii ilahay wuu iska hadlayay naxariistaydii ha ka quusanina ina allaahadana inii akfiru dunuuba jamiican anu dembigoo dhan waan dhaafaa soo saa ma ahayn kolkaa waxa la sameeyuun yaa cibaadii addoommahaygiiyow waa mutakalimkii aladiina kuwaasoo asrafuu xadgudub sameeyey calaa anfusihim naftooda ku xadgudbow laa taqnatuu ha quusanina min raxmat illaah hayba baa laga dhigay ismiga daahirkii waa min min qabiil alghayba weeyaan ghaayib baa laga dhigay mutakalimkii ilaahay ahaa un baa ghaayib iska dhigay min raxmat illahi ilahay naxariistiisa hadda ina allaha ilaahay isagaaba ilaahay iska hadlaya adigu kolkaad leedahay waan imid maxamed wuu yimid maa tidhahdaa maxamed wuu yimid oo ilaahay isagaa iska hadlayo halkuu inii ka odhan laha ina allaha keliya ghaayib buu iska dhigay ilaahay subxaanahu watacaala sababta maad garanaysaa waxaynu ka leexanay iminka mutakalim ila alghayb aynoo leexanay sababta miyaad garanaysaa waxa weeyaan mutakalimku hadal qura un wuu ku caajisaa haddii mutakalimn loo hayo ninka mukhaadabkii hadal quri ku caajisaayo haddii mutakalimkuuna iska sheekeeyo wuu daalaya kolka hadalkaa kolba midab loo yeela likulli jadiidin lahu lada adigu dharka waa iska bedeshaa kol waxa la leeyahay sabiilu lmutakalim kol waxa la leeyahay sabiilu lmukhaatab kol waxa la leeyahay sabiilu lghayb waa lagu bedbedelaya si hadalka adan uga daalin ka saddexaad waa cuduulun min alkhitaab khitaab baynu ka leexanaynaa xaggaynu u leexanaynaa ila takalum nin mukhaatab ahaayo iska hadlayay unba haddana mutakalim iska dhigaya waaba cajiib waa ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa wastakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista uma tuubuu u tawbo keena ilayhi ilaahay u tawbo keena ina rabbii rabbigay raxiimun waduud waa raxiim naxariis badan waduud ah welibana oo aad u jecel ummadda eh wastakfiruu so wastakfiruu maaha waad aragtaa waxa weeyaan cuduulun min alkhitaab ila takalum buu leeyahay ninkani wastakfiruu rabbakum rabbigiin istikfaar iyo dembi dhaaf ilahay weydiista wastakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi ilaahay haddana u tawbo keena ina rabbii raxiimun waduud aayaddaas iska calaamadaya sheekha waynu ku haysanaa aayaddaa waxaynu u baahnayn tusaalaha iminka maad arkaysaa mukhaadab in laga leexdo ayay ahayd soo ma ahayn oo maxay loo leexdo mutakalim sow ma ahayn dee qur'aanka meelo badan oo kale tusaalayow badan oo kale ayaa dhex dhacaya oo xataa waxaa ka mid ahay aayaddii qur'aanka ayada maxaan idhahdaa aayaddii qur'aanka ayada fatuhiru saxaaba iminka taas ma doonaye cafwan waynu helaynaa tusaalaha kii saxda ku ahaa laakin tusaalaha waynu diidnay tusaalaha sheekhu wato wastakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin uma tuubuu ilayhi u tawba keena ina rabbii rabbigay raxiimun waduud waa raxiim welibana waduudahi iska dhaaf kaa tusaalaha waynu ku haysanaa oo raqamkun baynu ku diidnay ka afraad waa cuduulun min alkhitaab ila alghayba mukhaadab baa laga leexanaya gayb baa laga dhigaya ka qowlihi tacaala rabbanaa rabbigayow inaka adiga jaamicu nnaasi dadka waad kulminaysaa liyowmin maalin baad kusoo kulminaysaa laa rayba fashaki fiihi dhexdiisa una ka taagnay waad aragtaa wuxuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala rabbanaa rabbigayow muna mukhaatab ahayn ilaahay oon lala khidaabtamaynin inaka adigu muna mukhaatab ahayn jaamicu nnaasi ummaddaad keenaysaa liyowmin baanaad u keenaysaa laa rayba fiihi shaki una ka taagnayn inaka laa tukhlifu lmiicaad halkii laga odhan lahaa ayaa maxay laga yidhi ina allaha laa yukhlifu lmiicaad ghaayb baa laga dhigay kolkaa waxa weeyaan mutakalimkii baa laga mukhaadabkii baa laga leexday ghaayibkii baana loo leexday ka shanaad waa cuduulun min alghayba ila takalum cuduulun min alghayba ila takalum ghaybaa laga leexanaya oo takalum baa loo leexanaya wahwa aladii arsala alriyaaxa bushran bayna yaday raxmatihi waanzalna min alsamaai maaan tahuura wahwa ilaahay alladii ka weeyaan arsala soo dira alriyaaxa dabaylaha bushran iyadoo bishaaro ah bayna yaday raxmatihi naxariistiisa hortiisa waanzalna min asamaa samada waxaan ka soo dejinaa maaan tahuuran biyo wax nadiifinaya haddaba eeg wahwa aladii ilaahay kolka wahwa ilaahay la yidhaha muna ghaayib ahayn wahwa ilaahay alladii ka weeyaan arsala soo dira sow ghaayib maaha alriyaaxa dabaylaha bushran iyagoo bishaaraynaya bayna- bayna raxmati bay- eh, bayna yaday raxmatihi sow ghaayib ma ahayn waanzalna unbu ilahay yidhi halkan bisi soo taagay waanzalna waxaanu soo dejinay waanzalahu waanzala maaha hadda waanzalna waxaanu soo dejinay he min asama aan ka soo dejinay ma an tahuuran waxba mutakalimuun bu ilahay noqday kolkii horena ghaa'ib buu ahaa waxa weeye cuduulun min alghayba ila takalum ka lixaad waa cuduulun min alghayba ila alkhitaab inta ghaybada laga leexdo ayaa khitaabka loo leexanaya waa ka qowlihi tacaala waid markii ka sheekee akhadna anu qaadanay anu qabanay mihaaqa bani israa'iil reer banu israa'iil mihaaqooga iyo ballankooga anu qaba aanu qaadnay bani israa'iil waa ismi daahir ee wax maqan mayna ahayn ma mithaaqakum buu ilahay yidhi waid akhadnaa mithaaqakum iyuu yidhi oo iyaga lala hadlay waa mithaqa bani bani israa'iil soo wax maqan oo qaa'iba maaha haddana waxaa la yidhi laa tacbuduuna reer banu israa'iil ow ha caabudina ila allaha ilahay mooyaane ma lala hadlayna iyaga iminka mukhaadab mayna ahayn وعدول من الغيبة إلى المخاطب ويان لحدا قيبات بوين هيسنا هدي أدى معدين كاهرة تساليهيسا كاين شيخ كو قبصنا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود كتاب كاس وقت رقم كاسن تساليهيسا إذن كاسو صاري مطول قصصة مطول waxa waxa jira kaasaynu doonaynaa inaan tusaale ahaan idinka soo saaro si aad u ogaatiin tusaaluhu inuuna ahayn sheekhu kan uu doonayo inuu qabsado tusaalahan uu sheekhu doonayo inuu qabsado inuuna ahayn baan doonaynaa inaan helno kaa sheekha aynu ku qabsannay wuxuu sheekhani tusaale usoo qaatay beyd uu nin gabayaa odhanayo طaxaa bika qalbun fi lxisaani daruubun طaxaa bik- eh, طaxaa bika qalbun fi lxisaani daruubun bucayda shabaabi casra xaana mashiibu تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت وعادت عواد بيننا وخطوب بيت كاويا وحوي عدول من الخطاب إلى التكلم بيت كاسي هكذا طحا بك وحكو هلاقي قلب باكو هلاقي بك ما دركيسا سو بك لا سواي اسغا اسكا ورمايا منا مخاطب هين بيت قيبتي سدنبنا وحو اورنيا تكلفني waxay ikalifaysa layla ayaa ikalifaysa kolka hore isagu bika isagu isma lahayn imika tukallifunina maxay iska dhigay mutakalimuna iska dhigin aniga waxay kalifaysa buu yidhi kolka waa cuduulun min alkhitaab ila takallum weeyaan waad aragtaa asaaniga saaniga ah ee khilaafu muqtada daahirkiihi tajaahulu lcaarif waxa loo yaqaano weeyaan tajaahulu lcaarif wahwa tajaahulu lcaarifku sawqu lmacluumi waxa macluumkoo la kaxeeyo weeyaan masaaqa lmajhuuli ku majhuulo meeshii oo kale bian yajcala alcaarifu ninka caarifkii waa inuu ka dhigo bishay shayga caarifka ku ihi nafsahu naftiisa waa inuu ka dhigo jaahilatan bihi midaan garanayn waxaad garanaysid baad iska dhigaysaa waxaan garan waxaan garanayn oo kale katacaj wadalika liagraadin ujeedooyin baana saa loo sameeya oo waxaad garanaysid ma garanayo loo jiraa ujeedooyin wadalika kaasina liagraadin ujeedooyin buu u ahaaday ka tacajub waa yaabka oo kaleba naxwu qawlihi tacaala afa sixrun ma sixir baa haadaa kani am antum laa tubsiruun mise ma arkaysiin afa sixrun haadaa inuu sixir yahay soo lama garanayo maxaa afa sixrun haadaa loo leeyahay waa is ogaan baa la isku indhatirayaa waa tacajub wax lala yaabayo weeyaan wixii la garanayay baa wax la garanayn laga dhigay yaab afa sixrun haadaa war makanaa sixira am antum laa tubsiruun mise waxaaba ma arkaysiin walmubaalaga fi lmirxi haddii ammaanta lagu xeel dheeraanayana ogaan baa la isku yeelayeelaya waxaad garanaysay ayaa laga dhigaya waxaadan garanayn waa maxay wejuka bedrun am shamsun wejuka wejigaagani bedrun iyahu ma dayax baa am shamsun mise waa cadeed war wejigaagani ma dayax baa mise waa cadeed soo ma garanaysid wejigani wuxuu yahay ya kolka waa ammaantaad kusii mubaalagoonaysaa waa tajaahulcaarifi waxaad garanaysa baad ka dhigtay waxaadan garanayn oo kale walmubaalaga fi demi cayda marka lagu xeel dheeraanayana mubaalagatu fi demi isna waa lala yimaadaa waa ka qawli shaacir waxaan filayaa zuhayr ibnu abi sulma inuu ahaa ninkii marka dhaweydan soo tacliiqinaynay muxuu yidhi niman buu cahayayaa maanta ninkii meel xun buu kaga soo hadhay laakiin wuxuu yidhi وما أدري وسوف إخال آدري أقوم آل حسن أم نصار وما أدري ما قرن أيوه wasawfa gadaal baan ikhaalu u malayni adri inaan garan doone ma garanayo waxa laga yaabaa inaan laakiin kadib garte ma fahmayo waa fahmi doonaa baa laga yaabaa aqawmun horta ma rag baa aalu xusni nimankan ree aalu xusni am nisaa mise waa dumar war nimankani ma rag baa buu yidhi mise waa dumar saw ma garanayo waxay yihiin wuu cahayayaa kolkaa iyagoo inuu rag inay rag yihiin isagoo arkayo oo og ayuu yidhi war waxaan horta ma rag bay ahayn mise dumar bay ahayn iyo aqawmun aalu xusnin am nisaau beytka ninkii beytkan ka qaatay sarqaada de waynu garanaynaa soo ma ahayn aqawmun aalu xusnin am nisaau فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمائم والخضاب كما يقع كلنا كم بكقاطي واكي يقولون جري فلا يمنعك من أرب لحاهم adad qabiilkaa dan kay uga yeelatay buu yidhi ood qabiilkaa baahe kaa gasho gedhkooga waaweynuun ha eeginoo rag ha moodin buu yidhi falaa yamnacka min arabin dantaada yayna kuu diidin lixaahum gedhkoogan waaweyni waayo sawaaun waxa isku mida buu yidhi dul camaa'im kuwa cimaamadaha sita ee ragga ah iyo walkhidaab kuwan kafkoogu dhowro kuwa xinaha leh waa isku midun bu yidhi ka xinada lih ka xinaha lihi iyo t- kan bu yidhi cimaamada sitaa waa isku midun inagu beytkaa beyt kalaynu ku marnay in sariqada laga sameeyey soo beyt kale kumaynaan marin falaa yamnacka min arabin lixaahum beytkii kalaynu aynu ku marnay wuxuu ahaa beytkii kale odhan jiray ka waranka sitiyo ka qacanta xinaha ta qacanta xinaha kulihi waa isku mid kaas kaasaynu ku marnay wamaa adrii ma garanayo wasawfa gadaal baa ikhaalu laga yaabaa adri inaan garte aqawmun maqoon baa aalu xusnin ree aalu xusnin am nisaaun mise waa dumar wa tawbiikh canaanta iyo washidat iljazac argagaxa badanna waxaad garanaysid waa laisku dhega tiraa haddaad ninka canaananaysid waad ogaan baad isku indhatiraysaa waa ka qawli shaacir ninkii aynu soo barannay dee ibnu tariif ma garanaysid ninkii geeridiisii weeyaan muxuu yidhi ayaa shajara alkhabuul ma laka muuriqaan kaannaka lam tajza cala bni tariifin ninkani wuxuu moodayaa ibnu tariif baa geeriyoodo adduunkao dhan dhagaxii ciiduna inay ooyayaan buu moodayay kolkaan buu soo baxay meel dooxa geed yar oo magoolayo si fiican u magoolayuun bu arkay oo caleentii bixiyo fiilka ku yaalla aad la yaabto wixii is yidhi geedkii wallahi wuu qoslaya waa kan magoolaya kolkaasuu yidhi ayaa shajar alkhaabuur war geedkan shajarulkhaabuur ka ahow maa laka maxaa kuugu dhacay ood muuriqan caleenta la bixinaysa waabaad qoslaysaa kaanaka waxba lagu moodaa lam tajdac inaadan argagaxsanayn cala bni ariifin ibnu ariifkii geeriyooday uma ooyeysidii waa ku sidee malaha buu yidhi malaha waaba lagu moodaa hadda waa lagu moodaa buu yidhi sow ma garanayo inuuna geedkani ooyeynin ninkani argagax badan baa ku dhacoo ogaan buu geedaha ula sheekaysanaya kolkaasuu leeyay geedow horta miyaad ooyeysaa mise ma ooyeysid wa shiddat ilwalah walaha maad garanaysaa waa jacaylka adag jacaylka adagi hadduu ruuxa qabto isna waa khatar walah waa mamanida dee jacaylku kolkuu heer waalli gaadho weeyaan waa ka qawli shaacir ninkan shaacirkaa qawlkiisa xribada barhkood baa yidhi waa waaba shihiid ninka jacaylka u dhintaaye wallahi kitaab bay ku qoran waad la waad la yaabaysaa wa shiddat ilwalahi ka qawli shaacir kolkaa ninkani inan buu jeclaadayoo cajiib bay ahayd kolkaasuu yidhi wuu isdhegatiraya kolkaasuu yidhi bilaahi ya dabayaati lqaaci qulna lana layla yamiinkuna am layla min albashari bilaahi ilaahay baan idinku dhaariyey buu yidhi yaa dabayaati lqaac deerooyinkan banaankan daaqayo buu yidhi deero banaan daaqaysu ku soo baxay deeradiibuu la sheekaysanaya deerooyinkan banaanka daaqayo ilaahay baan idinku dhaariyey qulna lanaa bal horta ii jawaabo ila hadla baljoogay muxuu weydiiyey laylaaya inantan laylayan aadka u jecelahay buu yidhi minkuna ma idinka idinka mid tahay oo waa deerooyinka am laylaa min albashari mise horta inantan laylihii basharkay ka tirsan tahay sow ma garanayo layladani cidday tahay inay bashar tahayna deer ahayn soo ma garanayo shaacirkii baa ka xad badnaado ogaan ayuu saa u samaynaya walfakri faankuna waa noocaas oo kale waa ka qawlihi shaacirka qowlkiisa ayuna tacrifu almawaaqifu minhu wahabaatin cala alcida wahabaatan أينا تعرف المواقف منه وثبات على العدا وثباتا فخر غفانا يعني كان أينا متكايو أي تعرف قرانيسا المواقف مواقف منه حديث أي كقرانيسا وثبات بوتو بوتين على العدا على وسال وجبودو إيه وثباتا سجنا شباب mawaaqiftu iyo goobihii dagaalku ka dhacay kumay ku xusuusan tahay buu yidhi inuu cadowga saa ugu boodi jiray una kana dhaqaaqi jiray una saa ugu sugnaan jiray goobtiisa wuu garanayaa soo maaha isagaa istilmaamaya aniga soo maaha kolkaa wuxuu ogaan isku dhagatiraya uu leeyahay buljoogeykaasi kumuu ahaa kuu dhulku yaqaanay kumuu ahaa kolkuu leeyahay ogaan bay ka tahay waa fan athaalidka saddexaad ee hadda khilaafu muqtada daahirkiihi alqalbu waa kii qalbiga la odhan jiray qalbigu xataa tashbiih u galaa oo mushabihi ba mushabihun bihi laga dhigaya ama mushabihu bihigii ba mushabah laga dhigaya waxyaabo badan buu galaa wahwa isagu jaclu kullin mid kastoo laga dhigo weeyaan oo min aljuzayni labada qaybood ka tirsan filkalaami kalaamka makaana saaxibihi ka kale meeshiisa liqaradin ujeedaana looga dhigaya kal mubaalagati waa xeel dheeraanshaba naxu qawli rubat ibnu cajaaj rubat ibnu cajaaj hadalkiisiiba weeyaan muxuu yidhi wamahmahin mubarin wamahmahin muqbaratin arjaa'uha kaana lawna ardihi samaa'uhu waad aragtaa ninkani goob dagaal ka dhacay buu tilmaamaya dagaalku markuu dhaco ee dee goob uu ka dhacay raggu iska helaan ay farduhu intaa carrada geliyaan si siigo cirka geli mayso kolkaas siigadii cirka gashay wuxuu yidhi wuxuu yidhi maanta cir maanta dhulka waxa la moodaa maanta dhulku boodhbadnida wuxuuba u egeg yahay cirka eeg dhulku maanta boodhbadnida wuxuu u egeg yahay buu yidhi cirka yaa asalku ah boodhka dhulku sow asalku ma ahayn sow in la yidhaha ma ahayn cirku maanta dhulkii oo kale u noqday xagga boodhbadnida sow saa ma ahayn in la yidhaha wuu cagsiyey sow ma tidhahd maxamed waa dayaxa oo kale mise dayaxu waa maxamed oo kale aad tidhahda dee maxamed waa dayax oo kale sax ahaa oo nuurka dayaxa asalku ahaa kolkaasuu yidhi maanta dhulkii dhulkii waaba circir oo kale xagga boodhka cirkiibuuba maanta u egaaday boodhbadnide wuxuu ka dhigaya sidii shalay wuxuu cirkuuni boodhka lahaa inuu dhulku boodhba lahayn maanta buu yidhi dhulkii waaba circirkii oo kale waa isdabamare ma arkaysaa wuxuu ahaa asalku dhul cirku waa dhulka oo kale wa mahmahin jiha badana muqbaratin la boodheeyey arjaa'uha jihooyinkeega alla mahmah mahmah waa bahgooyo bahgooyada ayaa dee loo yaqaana wa mahmahin bahgooyo badana muqbaratin la boodheeyey arjaa'uha jihooyinkeega kaana lawna ardihi dhulkiisa midabkiisa waxaabad moodaa samaauhu cirka midabkiisa oo kale dhulka midabkiisii wuxuuba la u egaaday buu leeyahy cirka midabkiisii oo kale xagga boodhbadnida waa qalbiga ma arkaysaa ay kaana lawna samaa'ihi samadiisa lownkiisu wuxuu noqday liqubratihaa boodhbadnideeda aawadeed lownu ardihi ardada midabkeega oo kale mubaalagatan ku xeel dheeraansho fii wasfi lowni samaa samada midabkeega uu ku xeel wasfi sifaynteeda uu ku xeel dheeraanayo bilqubratina uu ku sifaynayo buu ku leeyahay boodhka xataa saara ilaa uu ahaado bixaytu si oo yushabahu bihi mushabahun bihi looga dhigo lownulardi ardada midabkeega yushabahu lagu shabaho bihi samada weeyaan midabkiisa lownulardi baa lagu shabahaya oo lownulardiga mushabahun bihiya ayaa mushabaha samaduna waa mushabahun bihiga wanaxwu adkhaltu alkhaatima fii asbaci eeg adkhaltu waxaan geliyey alkhaatima khaatimkii waa fargashigii yaraa fii asbaci fartayda hadda la soco adkhaltu lkha fargashigii waxaan geliyey fartayda baa tidhi war ma fartaa la geliyaa mise isagaa la geliyaa may fartaa la geliyaa farta ayaa la qaada fargashiga la dhexgeliya laakin fargashiga farta lama dhexgeliyo mad mad fahantay wuu cagsiyey adkhaltu alkhaatima buu yihi khaatimkii baan geliyey adkhaltu alisbaca bay ahayd ma garanaysa fi lkhaatim wuu istaba mariyey adkhaltu alkhaatima fi asbaci wa caradtu waxaan bandhigay annaaqata hashii baan cala alxawdi darka u bandhigay hashii baan darka u bandhigay buu ku yidhi maan darka hasha loo bandhigin darkaa la bandhigaa oo hasha loo bandhigaa laakiin hasha lama bandhigo darka looma bandhigo haddaad darka u bandhigto darku hasha muu cabbi hasha waa cabbayse kolkaa waa isdabamarinaya ma arkaysaa wa caradtu waxaan bandhigay buu yidhi annaaqata hashi cala alxawd asalku wuxuu ahaa caradtu alxawda darkii baan diyaariyey cala naaqa baan u diyaariyey oon u bandhigay الرابع كافراد التعبير عبارين ويان عن المضارع مضارع لغا عبارية بلفظ الماضي إيه وعكسه وماضي يو مضارع لغا ديغو أما مضارع يو ماضي لغا ديغو وخلاف مقتضى ظاهر سكنا فمن الأغراض أغراض و... فمن الأغراض أغراض وحكا ترسن فمن أغراض التعبير تعبير كأغراض سوى حكا ترسن عن المضارع مضارع لغا عبارية بلفظ الماضي لفظ ماضية التنبيه اسكو براروجين على تحقيق وقوعه لعدي سنة حقيقتها اللي اسكو براروجين أيو. مضارعة haddii mar laba inuu dhacaya ay xaqiiq tahay laisku baraarujinayo wuquuca xaqiiqadiisa dee maadi ka dhig naxw ataa amrullah ataa waxa yimid amrullah ilahay amarkiisa waa qiyaamadii qiyaamadii may timid ataa waa ficil maadiye qiyaamadii may timid oo may dhacday may mayna dhicin dee kolka waa mudaaric ya'ti amrullah buu asal ku ahaa ilahay amarkiisaa iman doona kolka maxaa mudaaricii maadi looga dhigay waxa mudaaricii maadi looga dhigay waa litaxaquqi litaxaquqi wuquucihi inuu mar lay dhacayo ayaa laisku xaqiijinaya naxw ataa amrullah ay ya'ti weeyaan ka labaad wa qurbi lwuquuc dhicidiisu inay dhowdahayna waa maadi mudaarica maadi laga dhiga naxw qad qaamat isalaatu salaadii waa loo taagan yahay eeg sidaba qad qaamat isalaad dadkeenani si xunba yeelaano qad qaamat isalaad ninku kolkuu aqiimayo way sii wada kacaan safkaaba lasii sima waa lagula yaabi meelaha bidhkood oba fadhiya haddii lagu arko culimmadu laba qowl bay leedahay qowl waxa weeyaan qad qaamat isalaad hal istaago markii ninka muqiimkii qad qaamat isalaad uu marayo istaag qowlna wuxuu leeyahay shaaficiyada oo kale kolkii salaad iqaamada laga baxo ee ninku uu iqaamada dhammaysto markaasoo kale istaag ninku odhanayaa ma jirto ninkan intuuna kicin una aqiimka u kicin ama markuu istaagunadna istaag oo safka siisin ninku odhanayaa ma jirto qad qaamati salaad markuu marayo ayaad istaagi ama iqaamada markuu dhammeeyo ayaad istaagi oo safka la simaya haddaba qad qaamati salaad kolkuu ninka aqiimayaa leeyahay salaadda maa loo taagan yahayba waaba la fadhiyaaye looma taagni markaas laka bimacnaa qaruba qiyaamuha weeyaan waa mudaaric maadi baa laga cibaareeyey liqurbi lwuquuc baa looga cibaareyey taagnidiibaa aad u dhow salaada ukiciddeedii qad qaamat isalaatu salaadii way taagan tahay bimacnaa salaadii baa laisku taagaya aad bay u dhowdahay weeyaan yati yaquumu bay ahayd in la yidhaaye mudaaricii maadi baa laga dhigay liqurbi lwuquuc baana looga dhigay ay qaruba alqiyaamu laha istaagii iyada laisku taagayay baa dhawaaday ka saddexaad wa tafaa'ul weeyaan waxa ficilka mudaaric maadi looga dhigaa maadi looga dhiga tafaa'ul naxw in shafaaka allahu ilahay hadduu ku caafiyo tadhabu maci maciga ayaad tegi in shafaaka allah ya in shafaaka allahu ilahay hadduu ku caafiyo shafaakadaasi markuu ku caafiyo dee waxa weeyaan sow maaha mudaaric maxaa maadi looga dhigay waa tafaa'ul ilahay iska ka caafi insha allah way ka dhigan tahay waa lagu sii rajaynayaaba tadhab maci waynu israacayna haddaad bogsato wa tacriid sarbeebtuna way jirtaa sarbeebta ficilka mudaaric waxa maadi looga dhigaa sarbeeb oo sarbeeb baa ku jiri karta naxw lain ashragta haddaad mushrik noqoto layaxbatanna waxa daadanay camaluka camalkaaga nebigu inuuna marnaba mushrik noqonayn ilahay waa og yahay subxaanahu watacaala dariikiisii hore iyo kiisii dambe uba dhaafay waa maxay haddaba lain ashragtada waa sarbeebo ninka mushriga in camalkiisii baaba'ay baa la tilmaamaya o la sarbeebaya ninka soo mushriga camalkiisii buu daatay kolkaasaa nebiga sarbeeb ahaan loo soo qaatay